جنتان عن يمين وشمال
tartankan qur-aanka kariimka oo sanad kasta la qabto bisha barakaysan ayaa waxaa kasoo qeybgalay in ka badan toban ka mid a dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada dhadhaab waxaana lagu aftaxay وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ardayda ayaa ku tartamaya qeybaha kala duwan ee qur-aanka kariimka sida ay sheegeen culimadii soo agaasintay waxaa halkan dhadheeb ka qabsoontay musaabaqa qur-aanka kariimka so- ilaahay soo dejiye munazalka ah taasoo sanadka dharkoow la qabto markii bisha ramadaan la gaaro xilligan musaabaqadaa maanta waxaa ka qayb galay laba iyo toban dugsi oo ku yaalaan magaalada dhadheeb musaabaqada ayada ah ardada waxay ku tartamaysay kulli qur-aanka o dhanbo soddonka jus labaatanka jus shan iyo tobanka iyo tobanka iyo shanta intaba ku jirta ay ku tartamaysay allah maa sha allah si fiican buu u dhacay maa sha allahu si fiican oo farxad leh ilmaha maanta abaalmar ayna heli jirin bay helayaan waalidiinta iyo ilmaha maanta way soo ducaynayaan marka waana loo sheegay dadka waana u sheegnay ducadaad maanta helaysaan wax aad iyo aad u weyn waay ardadii baa inay duceen waalidka iyo macalimiinta wax soo baray ardayda iyo kasoo qeybgalayaasha ayaa bogaadiyey ardayda wax baratay inaan maanta tartankii wakhtiga badan carruurta aan diyaarinaynay inuu maanta noo qabsoomo aadna ugu dhacay macallimiintii qaadaysay iyo macallimiintii soo diyaarisay iyo dadka ka shaqeeya dhammaantood way mahadsan yihiin dhanka kale waxaa loo mahadceliyey siyaasiyiin iyo dad muxsiniin ah oo qayb ka qaatay hirgelinta tartankan dhaqaalena ku bixiyey sida la sheegay inta waxaa noo dhacday musaabaqada qur-aanka ee dhadhaab ee sanawigeeda sanad walba dhici jirtay ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale si fiican ayay nagu dhammaatay ayadoo maanta ay musaabaqadaas ee, waxqabadkeedii iyo maarata hawsheeda ay ka qayb qaateen rag siyaasiyiina oo rag raggii maaragtay county garis ahaa emsayaashii laga soo doortay raggaas way mahadsan yihiin ilaah subxaana wa tacaala ha barakayo waana u ducaynaynaa ilaah subxaana wa tacaalana nin walba danta uu leeyahay muraadka uu leeyahay allah ha gaarsiiyo subxaana wa tacaala walaalaha ee dacmiyeen mise maalgeliyeen musaabaqadan maanta noo qabsoontay oo dhaqaalaha ku baxayey haddii noqdo tii lagu qaadahay tii ardada la siinahay tii culimmada qaadisay qaadinaysay gawaadihii loo adeegsanayay jamiic wax alla wax ku baxay walaala bixiyeen uu u horreeyo ee walaalkeen exl mashua aabow walaalkeen u horreeya ee laga soo doortay magaalada dhadheeb ee, oo asagoo dan la kaashay saaxiibidii oo assemblyga ka mid ah qarashka ugu badan asagaa bixiyey inta kalena walaalihii iyo saaxiibihiisu ka soo aruuriyey lacag aad u qiimo badan buu ku bixiyey meeshaas waxaan doonaynaa dham- jamiic dhammaan wadaadada iyo dadka arrintan ii qusaysa musaabaqadan iyo intaan oo dhanba waxaan doonaynaa walaalaha inaan ilaahay o- o- u weydiinno ilaahay inuu dembigooda dhaafo miisaankooda xasanaadka ugu kabo wax alla wixii ma ay ka- u baahan yihiin oo akhriya adduunba ilahay subxana wa tacala ku siiyo een culimmadii ama siyaasiyiintii aan u tagnay ee nagu deeqday xoolaha maanta lagu qabanaya musaabaqadan way mahadsan yihiin dhammaantood oomay kala harin khaasatan m c a ga dhadhaab laga soo doorto wuu mahadsan yahay suu noogu aqbalay assembliga in markaan ugu tagnay uu nooga ajiibay ee si warka farxaddana intaan oga soo baxnay haddana uu nooga dhameeyey aad mudanaha laga soo doorta woodhka dhadhaab maxamed cabdi faarax abbo ayaa lagu bogaadiyey kaalinta wanaagsan ee uu ka qaatay miradhalka barnaamijkan oo sida la sheegay uu garwadeen ka ahaa dhanka dhaqaalaha walaalkaano maxamed cabdi faarax abboo ninka ku magac dheer waa ninka lacagta u badan bixiyey inta kalena soo ururiyey waay waxaad ogaataa maxamedow haddaad dhegaysato warkaas annaga garabkaaga ayaana waxaana rajo kaaga qabnaa inaad sida ninka la dhaa aadan bare ilaa wasiir aad gaadho inaad marxalo kasta oo siyaasad waddanka kenya inaad ka mari doonto insha allahu tacaala waana kugu ducaynaynaa waana kugu garab taaganaa insha allahu tacaala annagana garab baan kuu nahay ilaah subxaana wa tacaala een, wax alla waxaa rabta oo danana ha kuu oofiyo muraadkaagana allah ha ku maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab